aniga boqol kiiba boqol ma qabo inay nabadiidka ahaayeen aniga iguma weyna laakiin ma aha ma dhaxay baabuur cad oo qoray hoobiye sigisti ah oo gadaal ugu jiro oo inta derbi jiingad meel xaafad ah isku aadiyey laba xabakarida ee cararay dagaal calamiya maaha sida aan kuu sheegay halka milyan oo baabuur oo muqdisho ama soo gasha ama taala oo dhanna lama feedin karo soomaalidina arrintan way ka mahmaaday waxay tiri ilo ilma dhowrto waa xaq waa waajib waa sax bulshada in loo shaqeeyo in laga ilaalisho dhibaatada laakiin bulshada inta laga difaacay halkaan hoobiye arag inmise ayaa la fashiliyey oo dhibaato labadii goor sawirkoodii waa ahay meelihii laga soo tuuray meel dugaafada oo xaafad luuq ah aa lala galay inkasta oo nabadda iyo sharafka iyo iyo nolosha diidan ayaa ka dambayn karta dadaaba caqligooda mooda in xil lagu helo in la qaato garaado iyo sumcad iyo sharaf lagu helayo in dalka la burburiyo oo xabado lagu rido oo qaraxyo laga sameeyo nin aqoon jaamacadeed iyo aqoon kale oo midna aan lahayn oo xil raba inuu ku helo xoog iyo khajajac iyo aniga meeleblaha la ii magacaabo dadkaasi inta ay jiraan arrintaasi wax badan ma suri reer muqdisho haddaanan annaga arkin dadaa arkaya marka hobiyaha meesha la dhigay baawarka laga dejinaya dadaa arkaya ciidamaday wici karaan dad wadaniyiinay wici karaan haddii ay badato oo nimankaas la xabadayn tago dabaq shan nin oo waardiya ay saaran tahay hoostiisaa hoobiye laga tuuray miyaanay xabadayn karin meel ayaa wax ka dhiman yihiin